kenya dad baa ka shaqeeya jooga halkaan oo kumanaan kor u dhaafay boqolaal ku dhawaada hadda ku dhow ciidan oo jaantaar rogan kusoo galaya waddanka u buuxo baarlamaanka soomaaliya dhibku maaha raalli ahaada inuu yidhaahdo xukuumadda ayadaa runta meesha taageysta faham soo maaha haddii kale waxaa waaye waa in la helaa wanaag heer waxaan maraynaa in diblomasigii soomaaliyeed la xiro marka taa waa shay ka hadashay guddoomiyaha haddii adiga lagu quursanayo dowladnimadaada sida dadkaaga marka lagu ixtiraamaya marka waxaa waaye waa dibiga qal weeshaha ku guursatay soo maaha waxaaba la xeraya lagu yiri qunsulkiyaaba la xeray ya marka maxaan sugaynaa intuu xasan shiikha qoorta laga soo qabanayo maan sugaynaa airboortka markuu ku dawd no ma sugi karno intaas magarta halaanaa nagu filan